sidoo kale meesha waxaa laiskula wadaagay xog ah in dhawaan la qorsheynayo hadduu ala yidhaahdo howlgal ka dhan ah kooxaha nabadiidka ah al-shabaab oo runtii caqabad weyn ku ah ummadda soomaaliyeed ee ku nool deegaanada hirshabeelle iyo guud ahaanba ummadda soomaaliyeed marka sidii loo wajehi lahaa ayaa runtii meesha laiskula hadlay in la diyaariyo qorshihii lagu aadi lahaa kooxaha nabadiidka ah ee dadkeena dhibaatada ku haya ayaa aada looga hadlay marka shirkeena inta badan arrimahaas ayaa looga hadlay waana saas kusoo dhamaaday